wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guryeynta dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo kulan muhiima kula qaatay mas-uuliyiin ka socday hay-adda unisef iyo w f b kulankan ayaa diiradda lagu saaray sidii hay-adaha ay wax uga qaban lahaayeen baahiyaha haysto dadka barakacayaasha ah agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guryeynta dowlad goboleedka jubbaland cabdishukri carab ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankan waxaa maanta shir la yeelanay qaar ka mid ah madaxda hay-adaha un-ka ee ka howlgala deegaanada jubbaland oo fadhigooda uu yahay xarunta caasimada dowladda jubbaland ee kismaayo kulankan wuxuu ku saabsanaa inaan kala hadalnaa saaxiibada hay-adaha qaramada midoobey sidii ay wax uga qaban lahaayeen baahiyaha ka jiro arrimaha dadka nugul iyo barakacyaasha kuwaasoo aada ugu soo barakacay ayaamihii u dambeeyey caasimadda iyo nawaaxigeeda wasaaradda howlaha guud dibudhiska iyo guryeynta jubbaland iyadoo ka duuleysa waajibeedkeeda shaqa hirgelinta iyo horumarinta kaabayaasha dhismaha iyo sidoo kale si dadka soo barakacay ay saameeyeen isbeddelka cimilada inay helaan guryo xal waaro ah arrimahaas ayaan kala hadalnay waxaan saaxiibada hor dhignay siyaasadda wasaaradda iyo shuruucda kale u degsan kuwaasoo loogu talagalay in lagu horumariyo dibudejinta iyo guriyeynta dadka barakacyaasha ah waxaan rajaynaynaa in saaxiibada dhammaan ay ku shaqeeyaan habraacyada wasaaradda u dejisay kuwaasoo xeer nidaaminaya dhammaan dhismayaasha kaabayaasha danta guud sidoo kale waxaan la wadaagnay wasaaradaha iyo dhammaan hay-adaha fulinta ee dowladda jubbaland inay u hoggaansamaan lana jaan qaadaan habraaca iyo shuruucda wasaaradda ay soo saartay kuwaasoo dhammaantood aan wasaaradaha u dirnay waxaan rabnaa si loo hirgeliyo mashaariic wax ku ool ah saameyn fiicanna bulshada ku yeesho hadafkii horumarneed ee laga lahaana laga gaaro waxaan rabnaa in wasaaradaha iyo hay-adda ay u hoggaansamaan hanaanka iyo habraacyada dhismayaasha danta guud kuwaasoo ka bilaabanayo sahanka dhulka xaqiijinta tayada dhismaha iyo sidoo kale badqabka waxaa la dhisaaya iyo hadafka guud ee horumarka yoolalka waara ee jubbaland kulankan ayaa door ka qaadanaya in hay-adaha jubbaland ay caawiyaan dadka barakacayaasha maadaama xilligan ay la kulmayaan xaalado nolol xumo